Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku qabatay kulan wada tashi ah oo loogu arinsanaayo la socodka qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka. Kulanka ayaa waxaa kasoo qeybgalay hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiin ka kala socda maamul goboleedyada dalka. Ugu horeyn agaasimaha wasaaradda qorsheynta Jubbaland iyo agaasimaha wasaaradda qorsheynta maamulka Galmudug ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu u leeyahay kulankan.
sharaf ayay ii tahay inaan kasoo qeyb galo maanta kulankan la socodka qorshihii horumarinta sagaalaad kaas oo lagu qiimeynayo wixii qorshaha horumarinta sagaalaad ka qabsamay iyo caqabadihii soo food saaray intuu qorshaha horumarinta sagaalaad uu socday iyo weliba dib cusboonaysiinta xilligii lagu sameeyey labada kun labaatan iyo saddexda waxyaabihii kasoo baxay dib cusboonaysiintaas sharaf ayay ii tahay mar labaad agaasimi inaan casumaddiina soo aqbalo saaka aad i casuumtay oo aan idiin imaado meeshaan aan idinla joogo aadna waxaan u bogaadinayaa tiimka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo tiimam kale wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada shaqada ballaaran ay kasoo qabteen qorshihii horumarinta sagaalaad haddana ay u madlan yihiin inay qorshaha dib u bedelka qaranka ee maxaa la dhihi jiray n t b-ga inay wax ka diyaariyaan hadduu allidmi insha allah muddooyinka soo socdo dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xasan shiire oo furay kulanka ayaa ka warbixiyey halka uu marayo qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka
maantan shirkan aan halkan u fadhino howlka wasaaradda qorsheynta daaran ama daba socda dibu casriyeyntii ama dibu habeyntii qorshaha horumarinta qaran ee sagaalaad ee gebagabada ah oo aan rabno inaan dhammaystirno sanadkan hadduu ilaahay raalli ka noqdo bisha december yaan halkan u fadhinaa waxaa nasiib wanaag ah inay nala joogaan maamul goboleedyadii dalka iyagoo halkan qeybka ah inay soo jeediyaan iyagana waxyaabihii uga qabsoomay qorshihii horumarinta qaran ee sagaalaad caqabadihii naga soo wajahay iyadoo la xiganayo midtan reviewdii ama dib eegistii dhexe ee la qabtay wixii ka soo baxay hadda mar haddii la marayo gabagabadii maxaa qabsoomay maxaase qabsoomin caqabadaha jan wuxuu yahay taa ayuu shirkan daaran yahay waxaan filayaa in wax badan aad maanta halkan iskaga wada hadli doonto ka wada hadli doontaan barnaamijyadii maamul goboleedyada ka qabsoomay markaasi daarnaa qorshaha isbedelka qaran ee sagaalaad iyadoo waaxda korjoogtaynta iyo dabagalkuna ay intaaba qayb ka hayeen mashuuruucii qabsoomay iyo kuwii aan qabsoomin caqabadihii yimid si markaasi ay u wargeliso qorshaha isbeddelka qaran ee hadda lagu guda jiro diyaarintii shirkan ayaa la filayaa in uu kasoo baxo qodobo mirdhal ah islamarkaana muhiim u ah qorshaha isbeddelka qaranka